bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsan khayaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa fiidnimo arbaca oo ay khamiis soo galayso taariikhduna ay ku astaysan tahay toddobiyo tobanka janawari sanadka labada kun sideed iyo tobanka kusoo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan ciidamada xoogga dalka soomaaliya qaybta afartan iyo saddexaad iyo kuwa kumaandooskaha ee soomaaliya oo wata gaadiidka dagaalka ayaa al-shabaab kala wareegay deegaanka baarsanguuni ee oo qiyaastii magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose u jiro shan iyo afartan kilomitir howlgalka al-shabaab looga saaray deegaankaasi baarsanguuni ayaa waxaa sidoo kale si wada jir ah u fuliyey ciidamada xoogga dalka soomaaliya qaybta saddex iyo afartanaad ciidamada kumaandooska soomaaliya iyo sidoo kale ciidamada daraawiishta jubbaland taliyaha ciidanka xoogga qaybtiisa afartan iyo saddexaad jenaraal ismaaciil saxardiid oo la hadlay idaacadda ku hadasha afka ciidamada ayaa sheegay in ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo kuwa kumaandooska ee danam ay al-shabaab ka saareen deegaanka sanguuni ee gobolka jubbada hoose jenaraal saxardiida oo sii hadlaya ayaa waxa uu sheegay in howlgalka al-shabaab looga saaray deegaanka sanguuni ay ka qayb qaateen diyaaradaha helikobteriska ay wataan ciidamada u dhashay waddankaasi maraykanka waxa uuna kaloo sheegay in taliyaha intii uu socday howlgalkaasi ciidamadu ay dileen toddoba dagaalame oo ka tirsan kooxda al-shabaab iyo sidoo kale afar sarkaal oo uu ka mid ahaa sarkaalkii shabaab ee deegaankaasi ugu dambeyntii taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya qaybta saddex iyo afartanaad jenaraal ismaaciil saxardiida ayaa sheegay in ciidanka xoogga dalka iyo sidoo kale ay gacanta ku dhigeen laba gaari laba gaadiidka nooca dagaalka ah oo ay lahaayeen dagaalamayaashii al-shabaab ee deegaankaasi ay ku weerareen warar kale oo naga soo gaaraya deegaanka sanguuni ee gobolka jubbada hoose ayaa waxa uu sheegayaa in sidoo kale duqeymaha duqeymo ay halkaasi ka dhaceen ayadoo saldhigga waxda al-shabaab ay ku lahaayeen halkaasina lagu dhuftay dhowr gantaal warbaahinta dowladda gaar ahaana idaacadda ku hadasha afka ciidamada ayaa sheegtay in duqeyntaasi lala eegtay saldhigga ururka al-shabaab ay ku lahaayeen deegaanka islamarkaasina lagu dilay xubno ka tirsan kooxda al-shabaab muddooyinkii dambe qaybo ka mida deegaanada jubbooyinka iyo koonfurta soomaaliyaba waxaa ka soconaya duqeymaha dhanka cirka ah ee ay fulinayaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dowladda maraykanka iyo sidoo kale kuwa helikobteriska kuwaasoo inta badan lagu bartilmaameysanayay xoogaga al-shabaab deegaanada ay saldhigyada ku leeyihiin ee ka tirsan qaybo ka mida gudaha dalka soomaaliya iyadoo magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud ahna xarunta maamulka galmudug ay ku qulqulayaan mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada halkaasi oo lagu wado inuu ka furmo shir lagu dhammaystirayo wadahadallada u dhexeeya galmudug iyo ahlu sunna warjameeca oo hore heshiis ugu gaaray magaalada muqdisho iyo sidoo kale jabuuti ayaa waxay sheegeen in laga taxadiro isku darka labada dhinac iyo sidoo kale maamul wanaagga iyadoo ay suurtagal ay tahay sida ay ka digayaan siyaasiyiinta qaar ee kasoo jeeda gobolada dhexe ee dalka gaar ahaan muduga galguduud in deegaano ka tirsan maamulkaasi haatan ay samaystaan ama ay ka haraan ka mid ahaanshaha maamulka galmudug sida ay sheegayaan siyaasiyiintan qaar ee ku kulmay magaalada muqdisho kuwaasoo warbaahinta la hadlay galmudug jiritaankeedii iyo dadka deegaanka mustaqbalkiisa mugdiga galaya waxaa loo baahan yahay madaxda halkaas ee sunna u dhow reer galmudug tuuba iyo dadka reer galmudug inay heshiiska ka dhigaan heshiis loo leeyahay markaasoo laga saaro ajendayaasha shisheeye ururada caalamiga iyo dabaasha caalamka wax lagu sheego ajendayaashooda qaaska in laga reebo arrintaas dhinaca kalena qaar ka mid a dadka danyarta ee ku dhaqan nawaaxiga xarunta golaha shacabka gaar ahaan taalada sayidka ayaa waxaa la sheegayaa in dhibaato ay lasoo dirisay ka gadaal markii guryihii ay ku noolaayeen uu dab qabsaday kuwaasi oo ay ka baabaaday hanti dhowr ah waxayna sheegayaan haatan qaarkood in aysan haysanin wax gabaad ah ayagoo tilmaamaya in dhibaato xoogan ay kasoo gaartay dab caawa fiidkii ka kacay hoygii ay ku noolaayeen waxay iga dhiseen laba qol musqul agab badan oo kii lagu seexanayaa sariirihii joodariyaashii wixii dhar guriga yaallay horta guriga bilkuliyanba hal xaba kama badbaadsan waxa iisii dheerba waxyaaba aan ilmaha nolol maalmeedkooda uga raadi jiraa meesha iga baxseen halka warkaasi aad ka dhagaysanaysaan waa raadiyo wardheer wasiirka wasaaradda amniga gudaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed abuukar islow ducaale oo ay wehlinayaan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalk iyo siyaasiyiin ayaa maanta gaaray socdaal dhulka ah degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe wafdiga wasiirka amniga waxaa soo dhoweeyey mas-uuliyiinta maamulka degmada balcad oo horkacaya gudoomiyaha maamulka degmadaasi qaasim cali nuur qaasim furdug waxaana uu la kulmay qeybaha kala duwan ee bulshada isagoo ka dhageystay maamulka iyo shacabkaba baahiyaha amni iyo sidoo kale waxyaabaha kale ee ay tuhmayaan wafdiga wasiirka ayaa waxaa ka mid ahaa xildhibaan cabdiqaadir carabow ibraahim iyo sidoo kale xildhibaan aadan cali xasan kana mid ahaa xildhibaanada laga soo doorto maamulka hirshabeelle oo warbaahinta la hadlay waxa ay sheegeen in degmada balcad ay u yimaadeen sidai ay ugu kuurgeli lahaayeen xaaladaha amni iyo sidoo kale midda baahi ee shacabka degmada balcad ay qabaan wasiirka amniga dowladda federaalk soomaaliya maxamed abuukar islow ducaale oo ka hadlay arrimaha ammaanka ayaa sheegay in loo dulqaadan karin weerarada al-shabaab ay ku soo laalaabtay waddada isku xirta balcad iyo sidoo kale magaalada jowhar ee caasimadda hirshabeelle ducaale ayaa sidoo kale xusay in qorshe amni oo lagu soo celinayo islamarkaasina kaalinta ciidanka militariga dowladda federaalk soomaaliya ay noqon doonto mid meesha looga saari doono dhaqdhaqaaqa ururka al-shabaab oo tiro dhowr jeero hore weeraro ka geysay qaybo ka mid a deegaanada u dhexeeya waa tuulooyinka u dhexeeya degmada balcad iyo sidoo kale magaalada jowhar ee caasimadda hirshabeelle waddada isku xirta muqdisho iyo jowhar ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxaa ku soo kordhayay weeraro ay ka geysanayaan ururka al-shabaab iyadoo dhowr jeer uu iska horimaada ku dhex maray ciidamada militariga soomaaliya iyo sidoo kale dagaalyahano ka tirsan maleeshiyada kooxda al-shabaab xubnaha ay hogaaminayaan madaxda maamul goboleedyada puntland cabdiweli maxamed cali gaas iyo sidoo kale shariif xasan sheekh aadan ayaa gaaray magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug oo uu horey ugu sugnaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo soo dhoweyn heer saraa loogu sameeyey halkaasi socdaalka dhinacyadan ayaa waxa uu imaanayaa xilli ay magaaladaasi lagu wado inuu ka furmo shir dhammaystirka wadahadallada galmudug ee ahlusunna wal-jamaaca ayadoo mas-uuliyiin ka tirsan maamulada dalkan ay ka qaybgali doonaan kulankaasi waxaana gegada diyauradaha magaalada dhuusamareeb kusoo dhoweeyay wafdiga madaxda maamul goboleedyada koonfur galbeed iyo puntland xubno uu horkacayo madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geela xaaf soo dhoweyn kadib ayaa loo galbiyey halka loogu talagalay martida ee degmada dhuusamareeb waxaana kasii horeeyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo kumanaan ku dhaqan degmada dhuusamareeb ay kusoo dhoweeyeen magaaladaasi kadib markii socdaal dhulka uu ku yimid degmada dhuusamareeb madaxweynaha ayaana weli wata socdaaladii uu ku marayay qeybo ka mid a deegaanada maamulka galmudug ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali kayre ayaa maanta ka qayb galay shir ay soo qabanqaabisay ururka qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya kaasi oo looga hadlayay qorshaha gargaar ee arrimaha bani-aadanimada sanadka labada kun sideed iyo tobanka shirka oo ay kasoo qayb galeen dhammaan hay-adaha qaramada midoobey ee ka howlgala dalka ayaa lagu lifaaqay dhammaanba wixii qabsoomay sanadkii tegay ee laba kun toddobiyo toban ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kayre oo shirkaasi ka akrinayay warbixin ku saabsan howlihii ay xukuumadda ka qabatay abaarihii dalka ka dhacay isagoona tilmaamay in sanadkii hore ay soomaaliya muujisay dareen wadajir ah oo dadka soomaaliyeed ay ku burburinayaan ay ku abuurayaan rajo wanaagsan sidoo kale waxa uu dalka waxa uu dadka soomaaliyeed u soo jeediyey in ay noqdaan cidda ugu horeysa ee u gurmata shacabka ay abaaruhu saameeyaan si looga maarmo caawinta gacmo gacmo kale ama dowlado shisheeye dhanka kalena hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya ayaa dhankooda sheegay in hal dhibic lix bilyan oo dollarka maraykanka loo baahan yahay si loogu caawiyo bay yidhaahdeen dad gaaraya afar waa shan dhibic afar milyan oo qofood kuwaasi oo baahan u baahan iminka gargaar ugu dambeyntii ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa bogaadiyey doorka qaramada midoobey ay ku aadeen gargaarkii bini-aadanimo ee ay u qabteen ummadda soomaaliyeed waxa uuna rajeeyey in sanadka cusub ay sii ballaarinayaan shaqada ay ka wadaan dalka soomaaliya warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheer khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanayo waa naga intaa anigoo saaxiibkiin maxamed nuur amiin ayaa idiin akrinaya warka intaynu mar kale dib u kulmayno sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh